wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shirka hirgelinta siyaasadda iyo dib u habeynta beeraha dalka waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirada beeraha dowlad goboleedyada dalka iyo hay-adaha taageera beeraleyda agaasimaha waaxda horumarinta iyo ganacsiga beeraha zawda mare cismaan ayaa ka waramaysa muhiimadda shirkan waxaan u aragnaa ka wasaarad ahaan sektor muhiim ah ee horumarinta iskaashtooyinka iyo private sectorka haddii la fiiriyo dhinaca n t b-ga iyo qorshayaasha si guud dowladda uga yaalo private sectorkana mar labaad waxaa laga maarmaana in runtii dhammaan hay-adaha iyo dowladduba ay iska kaashadaan ay gacan iska siiyaan in ay fusho siyaasaddaasi marka qaybaha kala duwan ee bulshadana qayb ayay ka ahaayeen oo maxay hayday hay-adihii beeraha ka shaqaynaya sida faw iyo w f p iyo mashaariicda wasaaradda ay hogaamiso kullii halkan way ku wada dhammaayeen waxaan rajaynayaa insha allah in ay ka soo baxaan natiijooyin muhiim ah iyo siyaasadda laysla gartay ee dhammaan dowlad goboleedyada iyo brivatka ay isla fahmeenna insha allah si habsamile loo fuliyo wasiirka wasaaradda beeraha galmudug axmed nuur xaaji cismaan ayaa sheegay inay muhiim tahay in la tayeeyo wax soo saarka dalka aad baan ugu mahad celinaa beeraleyda xilligii adkaa kusoo dhabar adeegay maantana meesha la maraayo runtii soo gaarsiiyey wax soo saarka dalka beeruhu waxay ka yihiin toddobaatan boqolkiiba wax soo saarka dalka maxaa yeelay waxay ka yihiin shaqa abuurkii dalka ay toddobaatan boqolkiiba ka yihiin yacni halkii beer waxaa ka shaqeeya boqolaal qof taasna waxay tahay shaqa abuur agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud maxamed maxamuud oo furay shirkan ayaa sheegay inay diiradda saari doonaan horumarinta wax soo saarka dalka beeruhu waa dhaqaalihii waa laf dhabarkii dhaqaalaha dhaqaalihii markastaanu hormarino qof qof isuma hormari karno waa inaan cooperatives dadka amba xoolo ama beero amba kalluumaysi sectorka productionka oo dhan sida ay waxu wada qaban karaan waa inaan isugu leexinaa taasaan waxaan u baahana marka inaan qeexno marka sharciyadii lagu hagi lahaa sharciyadii lagu hagi lahaayna marka waxaan la kaashanay walaalkeyna muxuu ahay suldaan amiir muxuu ahay yani horay maaragtay wax badan oogala shaqeyn jiray haddana wuxuu soo develob gareeyey uu soo qoray programka yani hortiina yaaloo ah shuruucdii iskaashatooyinka maaragta dalka lagu hogaamilay see yihiin taariikhdooda waxay tahay marka qaybtaasna waa uga mahad celinaynaa annaguna maanta waxaan u joognaa muxuu ahay inaan muxuu ahay wasiirada kulli noqoba ay dokumentiga hesho annaguna marka yani sidii sharciyadii aan ku wadi lahayd iyo sidaan ugu shaqay lahayn inaan isbarno taa oo noo ah maaragtay taladii noogu horeysay iyo hogaankii noogu horeeyey inaan maaragtay halkaa ka qaadano shirkan ayaa markii uu soo idlaado waxaa lagu wadaa in laga soo saaro qodobo muhiim u ah wax soo saarka ugu habboon dhinaca beeraha ee dalka